wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka furay kulanka wadatashiga bulshada iyo horumarinta shanta sano ee soo socota waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe madax ka socotay maamulka hirshabelle iyo odayaasha dhaqanka ugu horeyna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdiraxmaan daahir gure ayaa ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa qorsho muxuu yahay waa qorsho waxa waaye qof qofaa u baahan ee qayb bulshaa u baahan deegaanaa u baahan waa qorshe la-aan lama soco karo jowhar waxaan rabnaa inaan qorsho loo sameeyo aan dhahnay shanta sano oo socoto waxaan rabnaa inaan buog la sameeyo oo qorshahaas ka turjumayo oo cid kasto oo jowhar wax u hayso ama danahaysa ka hadlayso la hordhigi karo lana iibgeyi karo oo la dhigi karo bulshada reer jowhar dalabkooda waa nooca waxaan isweydiina marka ma adika iska qorqoro ma cismaan baare iyo counsilkiisa ka qortiin ma bulshada reer jowharaa baahidooda la weydiiyaa waxaa soo baxda inaa bulshada baahidooda la weydiiyo
dhanka kalena mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulankan ayaa sheegay in ay ka qaadan doonaan doorka kaga aadan qorshaha shanta sano ee soo socota runtii aan ka garanana markii uun hadda sida loo sheegay xog la ururinaane intii looga aadan aan ka qaadan doonaa hadda sidaa yiraa si aan ugu wada shaqayno waxaan qaabaynaynaa mustaqbalka degmada jowhar siday u ekaanayso golaha deegaanka ee maanta ka jira darteedaa loo sameynaya maayna ma dhici lahayn in intaan ay hadda oo la qabtay howsh howlaha ah in ay sii jirto ma dhici lahayn
iyo dhammaan afarta xaafadood iyo guddoomiyaashooda iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada barnaamij ku saabsan ee xog uruurin la rabo in qorshaha shanta sano ee soo socota ee degmada jowhar ay yeelanayso iyo sida ay u shaqaynayso kulankan ayaa door ka qaadan doono hagaajinta magaalada jowhar ee shanta sano ee soo socota